kulankan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose uula qaatay taliyaha ciidanka amisom ee gobolka banaadir iyo shabeellaha hoose jenaraal muhanga ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagula dagaalamayo maleeshiaadka argagixisada ee al-shabaab iyo sidii amisom ay ugu qayb qaadan lahayd u gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose kulankan ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidanka amisom gudoomiyaha degmada baraawe iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha hoose kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobey waxaa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxaa ka mid ah in maadaama isagu uu yahay taliyihii ugu sareeyey ee ciidamada amisom ee jooga gobolka shabeellaha hoose maadaama uu yahay sidii loo dardargelin lahaa oo maalmaha gobolka culeysya soo saaray hay-adaha amniga iyo shacabkaba iyo maamulkaba oo ay ugu horeyso degmada afgooye iyo qoryooley baraawe iyo meelaha kale ee dowladda gacanta ku haysaba runtii kulankan wuxuu ahaa kulan isxog waraysi iyo abaabul isdiyaarin abaabul ka dhan ah dhinaca shabaabka oo runtii aan u aragnay inay tahay wakti ku habboon maadaama taliyihii ciidanka amisomtu halkan joogo waana wax weyn ayaana kulankaa ka soo baxay dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa kormeer ku tagay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ee degmada baraawe isagoona gudoomiyuhu uu indheindheyn ku sameeyey qeybaha ay ka kooban tahay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ee baraawe gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sidoo kale waxa uu kormeer ku sameeyey deegaanka ambaresa oo shan kilomitir u jirta degmada baraawe iyadoo halka ay ku nool yihiin dad ay saameyn ku yeelatay abaarta ka jirta soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in deegaanka ambareys laga hirgelin doono goobo waxbarasho iyo caafimaad si loo daboolo baahiyaha ay qabaan dadka ku dhaqan deegaanka ambaresa maxamed cali cumar jubba caasimadda koonfur galbeed soomaaliya degmada baraawe